bismillahi raxmaan raxiim suxwancaan wacan wanaagsan dhegeystayaal halkan waraad iyo hadarsan kuna soo dhowaada warka subax qodobada ugu daroona waxaa ka mid ah madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland oo ammaanay ciidamadii dhowaan ka guuleystay al-shabaab shaaciyeyna in la dalacsiin doono dhammaantood wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya oo sheegay in madaxweynaha somalilan muuse biixi oo soomaaliya kusoo hogaaminayo amxaarada wuxuuna sidoo kale sheegay in doorasho qafiicooda dalka ka qabsoomayso maamulka iyo saraakiisha nise ee deegaanka lamber konton oo taliska admiska la hadlay howlgalka lagu furayo waddada isku xirtaa namber konton iyo magaalada marka kadib kulan amni oo masaajid ka kooban ilaa iyo saddex dabaq oo laga dahfuray xaafadda k b b ee degmada hodan ee gobolka banaadir akhbaaraadka caalamka warkeena si waxaad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha israa'il benjamin netanyahu oo khudbad ka jeediyey golaha koongareeska maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale si wax wacan oo wanaagsan waa khamiis taariikhda ku beegan tahay shan iyo labaatanka julaay laba kun afar iyo labaatan dulmarka warkayga ayaad maqasheen u diyaargaroowa isagii oo intaasi ka faahfaahsan madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa waxa uu booqday ciidamadii dhowaan ka guuleystay dagaalamayaasha al-shabaab ee jubbaland ku sugan wuxuuna sheegay in la dalacsiin doono dhammaan ciidamadii halkaasi ku sugnaa ee dagaalkaasi qaybta ka ahaa iyo saraakiishooda iyo dhammaan madaxdii hogaamineysayba madaxweyne axmed madoobe oo arrimahaasi ka hadlayay ayaa sidoo kale wuxuu carabka ku dhuftay in loo baahan yahay in ciidamada kale ee dowladda soomaaliya iyo kuwa gobollada dalka ku suganba ay ku daysadaan ciidamada jubbaland ee howlgalkaasi adag ku saaray ama ku dilay xubno badan oo ka tirsan al-shabaab hub ku furtay kuwa kalena ku qabtay
intaa marka laga soobto waxaan rabaa inaan idiin hambaliyeeyo oon idinka mahad celiyo dagaalka aada gasheen iyo waxa aada xaqiijiseene dhabta ah waxaad xaqiijiseen oo xaqiiqo dhabaa noqotay dagaalka aada gasheen iyo saaad ugu hilbadiriteen iyo saaad nimankaas qaadasho waa uga dhigteen waa mid soomaali oo dhan idinku soo hambaliyaynaso oo fariintaan idiin waday ay tahay mid qof kastoo mas-uuloo soomaaliya oo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo uu ku xiga ra-iisul wasaaruhu oo guddoonka labada aqal ay ku jiraan oo xildhibaanada iyo golaha wasiirada ay ku jiraan heer state iyo heer federaalba oo madaxda dowladaha xubnaha kaa kulligood ay ku jiraan ay soo fareen inaan idinka hambaliyayo arrintaa aad samayseen waxa gaadhayay ee dhibaato ee maanta shabaabka ku dhacdayna ay tahay mid qof kasta oo soomaaliya maanta uu ku farxayo aana rajaynaya ciidankao dhanna idinku dayan doonaan waxa ugu muhiimsan waxay ahayd khadkaan idinku jiray dagaalka maalinta saraakiisha waxyaalaha qaarkood ka wada hadli doonaa qorshaha dagaalka hadda xeeradaan se u dhisantahay waan aragnaa waxaa loo socdaa waa qarax la soo geliyo cabsiina oo aan ilaahay janno uga baryayo laa shaka inuu jannada gelaye wiilkii qoriga sabankaa haystay ee intuu meeshaa u istaagay ku gubay gaadhigaas kii miidoo isaga god buu kaga dhacay har boolana waxay u ogolaatay inuu xerada irideeda ku qarxo laakiin miidoo godkii markiido godkan ku gubnay oo lagu qarxiyey kanna wiil baa ku shahiidayoo intuu meeshaa kaga hortegey isagoo qori sabana ku dhuftay waa waa rucbi iyo cabsiis maanta qoriga gaadhiga saddexdaa good ka soo horeyso intee in lagu damij ku geysan kara kusoo gaari karaa haddaad adigu sugnaato waxaa wiilasha soo hadlaya ka mid aha kuwa leh adeer annagu waxbadoo maanan ridin wayna soo gaarhin adag waxba ad tamaniin qof walba meeshii xilligeeday ku leedahay laakiin marka laguu baahdo unbaad dhufayskaaga kusoo socon kartaaye war xaggaasay ku socotaay culayska aan ka qaado aan soo orda maya waxaan rabaa aan idinku imid inaan idiin mahad celiyo waxaan idinku imid inaan ilaado guusha waa la hadhiyaa maasha guusha ah waa la hadhiyaa lama sii daayo hadda waan guulaysanay soo maa ma u malaynaysaa in iyagu saas maydkoodii wadnaa oo faraha badnaa ee soomaaliya ajnabiga lahaa iyo dhaawacoodii meelay geystaan ay waayeen si aynaan u diyaargarooban hadda u diyaargarooban oo sidii ka xoog badan sababtoo hadda qofku markuu utun qabo ee arguyasho u socdo iyo markuu caadiyahay miskimidba hadda utun bay qabaan soo maaha arguyashay u socdaan taasaa u baahan marka inaan libintii hadhinno oo wixii shalay aan ku jirin aan laban laabno waxaan rabaa saraakiisha kale kulligood inaan dallacaad siiyo Saraa-
madaxweynaha jubbaland ayuu kaasi ahaa markan wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi oo ka qaybgalayay shirka qurbajoogta soomaaliyeed ee lagu soo gebagabeeyey magaalada dooxa ee dalka qatar ayaa waxa uu ka hadlayay arrimo kala duwan oo muhiim u ah dalka oo ay ka mid yihiin arrimaha een, heshiiska ee beenaadka ay wadagaleen somalilan iyo ethoobiya oo uu ku sheegay in muuse biixiso horkacayo wuxuu sidoo kale ka hadlay in doorashooyinkii loo daba fadhiisan jiray madaxda maamul goboleedada iyo dowladda wakhtigaasi jirta oday dhaqameed iyo xubno kaleba in lasoo afjari doono doorasho qof iyo codan ah ee dhal- dalka ka dhici doonto wuxuu sidoo kale axmed eh, macalin fiqi sheegay in afarta cutub ee dastuurka qeybihiisa kala duwanna la furi doono dhowaan isagoo arrimahaasi ka hadlayo wasiirka arrimaha dibaddana waxa uu yidhi
waxay leeyihiin muuse waad nooga dartay meeshaan nabad baan ku noolayn dadkii reer hargeysa waxay leeyihiin nimankii baddeenna qaadanayay daris nala noqon maayaana guryaha nooga baxa dastuurkaas afartiisa jabtar in doorashooyin qof iyo coda la gaaro doorashooyinkiis addoonsiga ku dhisnaa oo dowlad goboleedyada qaarkood dowlad goboleedyada iyo dowladda markaas fadhidaa ay dadka ku addoonsan jireen oo qofku guurguuran jiray oo qofku isdullayn jiray oo oday dhaqameed mar la isku dullayn jiray marna qof tala haya la isku dullayn jiray markii koowaad weeyo mar baarlamaanka soomaaliya iyo xildhibaan soomaaliya gobolladiisa lagu soo doortay oo dadka soomaaliyeed ay soo doorteen sidii rababa ha ku yimaado waa markii koowaad oo baarlamaanka soomaaliya looga doodayo faqrooyinkii dastuurka way socotaa afar jabtar baa dhammaaday inta koob iyo tobanka jabtar oo kalena shaqadoodii way iska soconaysaa sanadaha tartiibtaasi u soconaysaa Anoo reer hebel baan ahayba hadda la isku doortay jufe hebel baan ahay. ayagoon dhahayn jufe hebel baan baarlamaanka ka difaaci doonaa ama jufe hebel xuquuqdeedaan raadinaya iyadoon la dhahayn oo barnaamij siyaasadeed miiska la soo saarayo in arrintaas la gaaro iyadana sharcigeedii khamiistii hadda lasoo dhaafay ayaa sharcigii guddiga lagu dhisay ee doorashooyinkiisa ohdimaha la yidhaahdo sanadaha soo socda ama sanadkan aakhirkiisa dowladihii hoose iyo dowlad goboleedyadii iyo dowladdii dhexeba inay doorashooyinkaas dadku ay u siman yihiin equal u yihiin qof walbaaba codkiisa aan la matalayn bulsho dhan oo boqol kuna ayaa la leeyahay boqol qofood baa matalaysa oo qaab lagu soo xulay oo transparentina aysa jirino runtii meel fiican buu ku jiraa waxaan ku taamaynaa in dalka dastuurkiisii markii koowaad dadka soomaaliyeed ay ka doodaan dastuur ay leeyihiin soddon sannadood dad badan baa dastuur baa lala cararayaayo xaggaa lala ordayaayo niman siyaasiyiina oo maaragtay saaxiibadeena oo dalka in eh, uusan kicin qayb ka ahaa oo dalka in cadow loo loogo qayb ka ahaa ayaa weli hadalkii laftiisii mahiigan in la yidhaahdo ayaa kan u dambeysay soo sameeyey oo iska lahaa kuwii ka horreeyana dee xabashidaba noo samayn jirtaba markii koowaad weeyo mar baarlamaanka soomaaliya iyo xildhibaan soomaaliya gobolladiisa lagu soo doortay oo dadka soomaaliyeed ay soo doorteen sidii rababa ha ku yimaado waa markii koowaad oo baarlamaanka soomaaliya looga doodayo faqrooyinkii dastuurka
axmed macalin fiqi ayuu kaasi ahaa markan maamulka iyo saraakiisha nisaa ee deegaanka lambar konton ayaa taliska admis kala hadlay howlgal lagu furayo wadada isku xirta namber konton iyo magaalada marka kadib kulan amni oo ka dhacay xerada namber lixdan ibraahim maxamed mayow ayaa warkan kasoo diray shabeellada hoose si loo furo isku socodka dadka iyo gaadiidka wadada isku xirta deegaanka lambar konton iyo magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee deegaanka lambar konton ayaa maanta howlgal qorshaysan waxa ay ka sameeyeen deegaanada dhaca wadadan sida buulanaagey ceel wareegow lambar lixdan buushka iyo tuulooyin kale oo wadadan ku yaala howlgalkan waxaa wadajir u hogaaminayey gudoomiyaha maamulka deegaanka lambar konton gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada awdhegle iyo taliyaha hay-adda nabad sugidda ee deegaanka lambar konton waxaana ujeedka howlgalkan ahaa sidii dib wadada loogu furi lahaa gaadiid maalmihii lasoo dhaafay ku xayirnaa tuulada buushka howlgalka kadib mas-uuliyiinta howlgalkan hogaaminaysay waxa ay kulan looga hadlayey amniga la qaateen saraakiisha howlgalka admis ee xirada deegaanka lambar lixdan waxaana kulanka intiisa badan looga hadlay amniga wadadan isku xirta lambar konton iyo magaalada marka ugu horreynna waxaa kulankan amniga faahfaahin ka bixiyey taliyaha ciidamada admis ee degan xirada lambar lixdan Munakuwa tumekuwa kwa hii meeting, kuona kwamba Somalia imepata amani. Sisi tuko hapa kwa ajili ya civilian, kuona kwamba civilian wanatembea wanafanya business yao kwa uzuri. Cha pili ni tunataka kushukuru sana mkubwa ya SNA kuja kwa hii meeting, kuona kwamba tumetoa Al-Shabaab kwa hii eneo, kwa sababu tunataka civilian watembee free bila to- chochote mwenye nasumbua kwa barabara. Sio hiyo kazi hatutafanya peke yetu kama civilian, hakuna. Sisi yote tunafanya ajili ya civilian, wakuwe pamoja na sisi, tuiunge mkono pamoja.
gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka degmada awdhegle ayaa dhankiisa ka hadlay kulankii maanta ay la yeesheen saraakiisha howlgalka admis ee lambar lixdan laga soo bilaabo ilaa buulanaagey ilaa meel walbo dheegl iyo bariir inta udhexayso howlgalka ka socday ciidamada deegaanka iyo maamulka dhammaan skrabsay iyo amasom ee degan ee fadhigeeda yahay namber lixdan Ee, runtii maanta eedaa ugu faraxsannahay inaan halkaan maanta soo gaarno annagoo isgarabseenno atmis iyo ciidamada ee, asane ee, namber konton marka alxamdulilah waa ku mahadsantihiin rag badanaa ka joogo saraakiishii ku sugnaaday namber lixdan oo ayagana dardargelin ku wada hoolaha ee, meel walba oo cadaw lagu tuhmaayo oo shabaab ee, ama khabaariijta ee, maanta isha ku haayo ee, runtii dad isku xiran oo ribood kala qaataa nahay marka waa ku mahadsan yihiin ayagana dhigooda ee, aad iyo aad ammaanka gacanta ay ugu hayaan Ee, annagana waxaa leenahay ka foojignaada gudoomiyaha maamulka deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellada hoose maxamed maxmuud ayaa sheegay in ay si laba jabaari doonaan howlgallada ay ka sameynayaan wadada isku xirta lambar konton iyo magaalada marka dhammaan waxaan isugu nimidna eh, taliska admis ee lambar lixdan annagoo gacanba qaadayna ama eh, meesha u nimid howlaheena shaqo oo maalinlaha ah in aan sii laba jibaarno waa admisna garab buuxa annagoo u ah ilaa buulanaagii iyo dhulkaan iyo buushka intuu dhexeysa in aan een, shaqooyin badan oo runtii nabadiidka lagula dagaalamayo halkaas ee, sida oo- aa ugu fuli jirna ee, mar walba ugu fulino runtii shabaab waxay caqabad ku tahay horumarka iyo wadajirka soomaalinimada maalin walbaba waxay dhibaysaa masaakiinta wadadan ku safraya iyo beeraleyda iyo cid walbo ee, oo eriyadan degan runtii ka maamul ahaan waxaa naga go-an in een, aan ka shaqeyno sidii admisna ee, culeysyada haasta isugu degi lahay anagana dadkii dalkan u dhashay maadaama aan nahay aa- admis aa- aan ugu aqoon roonahay in aan xoojino howlgaladeeda iyo howlgaladii kale oo anaga aawadna in laisku biiriyo runtii intaas markaa kasoo gudubna waa shirkeena maanta wuxuu ku saabsanaye ee, dhanka arrimaha bulshada dhanka amniga dhanka wada shaqeynta sidii loo dardargeli lahay shaqooyinka nagu soo food leh iyo kuwii hore loo qabtay sidii ee, wax badan loogu soo saa-idi lahay runtii taliyaha beeskan waa oo garabkeyga taagan aad iyo aad aan ugu mahad celinaa waana ibraahim maxamed mayow idinkaga soo waramaya lambar lixdan oo gobolka shabeelle
kamid a beelaha soomaaliyeedna waxa ay tacsi ku tageen ama tacsi ugu tageen een, qoyska allah u naxariistay sheekh ismaan xadig oo muqdisho ku geeriyooday dhowaan waxayna ku wareejiyeen tiro neef oo geel ah gaari raashin ah iyo boqol afari kutubta qur-aanka kariimka ah cabdifatax elkacsaa dhammaystiray
beesha cabdi macalin dhibilaabo oo ka mid ah beelaha waceysle ayaa maanta waxa ay tageen guriga uu ku geeriyooday allaha u naxariistay caalimkii weynaa sheekh cismaan sheekh cumar sheekh daa'uud culusow sheekh cusmaan xidig oo dhowaan ku geeriyooday magaalada muqdisho iyagoona ugu tacsiyeeyey qoyskiisa inuu janatulfardows uu ka waraabiyo sidoo kale beesha ayaa tacsida waxa ay ugu qayb qaateen toddoba neef oo geel ah gaari raashiin ah iyo weliba boqol afar iyo tobanka qur-aanka kariimka ah oo ay ugu talgaleen tacsida allaha u naxariista sheekh cismaan xidig odayaal dhaqan waxgarad dhallinyaro ganacsato siyaasiyiin xildhibaano iyo saraakiil ciidan oo matalaya beesha cabdi macalin dhiblaawe ayaa sheegay inay aada u taabatay geerida allaha u naxariiste sheekh cismaan xidig waxayna allo ugu baryeen inuu janatulfirdows u ka waraabiyo sidoo kale waxa ay soo dhoweeyeen sheekh cabdifataax oo markaasi beddelaya sheekh cismaan xidig allah u naxariiste deelaas dhinahoo lagu sheegay toddoba neef iyo wax dhinaho hadda wax la sheega iyo kutubadaas boqoliyo toban afarka oo aan rabno in la waqfo ama xer ha lagu waqfo ama masaajid ha lagu waqfee oo sawaabka hore sheekh cismaan aanu niyeysanay intaasaan rabnaa qaraabada inaan ku wareejinno oo inagala wareegaan sheekhu waa ku naqnaqan jirnay waan imaan jirnay ee sheekha la duubay oo sheekhayna sheekh cabdilfitaax sheekh abuukar sheekh axmed sheekh daa'uud sidaan sheekha ugu soo naqnaqanayna inaan ugu soo naqnaqanno diyaar muunah sidaan ugu soo naqnaqan jirnay inaan ugu soo naqnaqanno diyaar muunah wuxuu sheekh cusmaan haayay sheekh cabdilfitaaxa haayo duca haddow sheekh ismaantiisa aad danayhayseen waa dhuuntay sheekh ismaan ma dhiman ilaaha u naxariisto sheekh cusmaan xidig shiikhu wuxuu ahaa shiiqeeni wuxuu ahaa shiiq ummadda soomaaliyeed wuxuu ahaa nin caabidah ummaddana maaragtay kaalin weyna ugu jiro gaar ahaanna cabdi macalin maaragta wuxuu u ahaa shiiqiisa shiiq gaara oo cabdi macalin ka warhaaya u yimaada ka ducaysta oo ah sida maaragtay ay adeeradii ay hore u sheegeen sidaasi la midaana hadduu ilaah yidhaahdo sheekh cabdifataax ilaahay ha karaameeye beddelkiis isagaa noogu jiro waan ka tuf qaadan doonaa waana maaragtay sida aan talo iyo tusaale u weydiisan jirnay uguna imaan jiray sheekh cusmaan xidigana isagana ugu imaan doona waa sida hadda aad aragteen oo idinku wada maqlaaya shiikhuna maqlaaya tolka uu haadhaayo ballan qaaday inuu ku tixnaan doono sheekh cabdifataax waxaa dhintay sheekheennii caalimkeennii callaamka ahaa qudubka ahaa qudbu zamaan ahaa ilaahay ha u naxariisto jannatulfirdows allah ka waraabiyo dhammaan dhammaanteenna allah nagama- la- naga samir siiyo intuu nooga tegana oo cilmi iyo diin ahna ilaahay ha nagu anfaco iyo awlaadba ah allah u naxariisto sheikheena sheekh cusmaan sheekh cumar sheekh daa'uud culusow sheekh cusmaan xidid jannaatu firdows allah ka waraabiyo Een, waxaan maanta u nimaanay annagoo ah beesha macalin dhiblaabe gaar ahaan curadka macalin dhiblaabe cabdi macalin Een, annagoo ah waxaan u nimaanay inaan tacsiro sheekeena ka soo qayb galno Een, waxaan ku soconnaa inaan sheekka dhintana u ducayno midka noolna aan u ducayno si ummadda ugu anfaco nabadoono cali jeeste iyo sidoo kale boqor cabdulaahi geedi shadoon ayaa ugu mahad celiyey beesha cabdi macalin dhiblaawe sida ay u guteen waajibkii ka saarnaa tacsida allaha u naxariistee sheekh cismaan xidig geelaas inta kow ka bilowdo toban dhaafay si aan toddoba gaaray iyo kalaamka ilaahay oo wax loo dhigo aan la arag iyo baabuurtaas badara ood siiqiinna ku soo siyaarateen iyo wejiyadan sharafta badanne iyo caloolsamadan la socota dhammaantood waa idinka guddoonnay
hiilka cabdi macallin uun halmaami maa inaan tabar waayen baahan waa la hubaa waana oga Eh, inaad hal adkaydana waa la ogaay laakiin inaad dihiisaas u barateen lama ogeyn inaad aad iyo aad wax ugu dheg waxaad ku dhegtiin keenaysiisa waa la ogaaye diinkii aad ku dhegteene ilaahay waxaan ka baryey in caalimeyntu idin soo wada aaddo idin soo doonato caalimeyn kaleeto ka kululna idin soo doonataan ilaahay ka baryaynaa ilaahay idankiisa waa saad u wadiine kuwada ilaahay idankiisa waa guulashahaynaahe sheekh cabdifataax ayaa u duceeyey beesha cabdi macalin dhiblaawe marka cabdi macalin moomaha joogtiin markaas allah idin gaarsiinan leenahay danihiin adduunku akhre allah suubiyo adduun akhre allah idin suubiyo culammada allah idinku badiyo culammada allah idinku badiyo diinka allah idinku badiyo deeqiina allah badiyo dadkiina allah badiyo wax walbo tilaa soo qaadiinoo khayra allah idinku guuleeyo allah idinku guuleeyo cidaad cudurka curad u tihiine curadka jooga allah idinka dhigo curadmada midaan idinka herin allah ka dhigo reerkiin dhan allah sahlo ducadiinna allah aqbalo ducadiinna allah aqbalo ducadiinna allah aqbalo deeqaad keentana allah aqbalo midka nooli midka noolaynba allah aqbalo allah aqbalo shiikha loo niyeystiyo allah ka thawaabiyo qabrigiis allah u waasiciyo qabrigiis nuur allah uga dhigo beer jannaad allah uga dhigo midda adduunyada ka tegay akhiriis allah ku suubiyo abdi macalina siyaartan ila baxana allah ku dhowro cabdifataax munuur baayinta darsan muqdisho guddaan warkiisa wax saaka aad kala socoteen raadiyaha dalsan waa naga intaa cidduu warkayga seego waxa ay dib kaga baaran karaan barahina bulshada isagoo maqal qoraal iyo sawiro wata warkan warkiisa xiga ammaane allah
wararka lahaysa hoobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talal hel